madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo xiray shirweynaha shanaad ee hogaaminta iyo halabuurka dhalinyarada soomaaliyeed kaasi oo lagu soo bandhigay aalada casri ah oo ay hal abuureen dhalinyaro soomaaliyeed caqabadaha ku horgudban dhalinyarada iyo fursadaha u baahan in looga faa-iideysto madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladiisa ay ka go-an tahay baadigoobka xuquuqda dhalinyarada soomaaliyeed oo ay ugu horeyso helidda xaqa dastuuriga ah ee doorashada matalayaashooda siyaasadeed iyo hogaaminta dalka ugu horeyn bayaan wadajir ah oo ay soo saareen dhalinyaradu ayay ku dalbadeen in la kordhiyo fursadaha shaqa abuurka ah ee dhalinyarada soomaaliyeed shirweynuhu wuxuu taageerayaa go-aanada dhaxalgalka ah ee ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka wuxuuna adkaynayaa in la dhowro midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed lagana wada shaqeeyo danta dalka iyo diinta shirweynuhu wuxuu adkaynayaa in wax laga qabto tabashada dhallinyarada soomaaliyeed loona abuuro fursado dheeraad ah si looga faa'iidaysto hal abuurkooda iyo kartidooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo xiray shirweynaha shanaad ee hogaaminta iyo hal abuurka dhalinyarada soomaaliyeed ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay xooga saaraan kordhinta aqoontooda si ay bulshadooda wax ugu taraan hal abuur marka la yiraahdo waxaa mar walban kuwa awal loo yaqiinay qofka gabyaa gabadha baraanburta maxaanku irahda yaa la dhidi waa hal abuur maanta technology iyo artificial intelligence yaa ku shaqayn kara yaa alifi kara yaa waxay kara yaa hal abuur qalab waaweyn iyo warshado waaweyn iyo waa laga yimid maanta mobilekaaga iyo laptopkaaga application lagu develop garay lagu sameeyey ayaa adduunyadoo dhan muxuu ah wax badan ka maamulayo